فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxaa wareysiyada oo wakhtigan oo kale idinkaga imaado idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada satida ah qodobada caawa oo axadaan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah howlgal inqimaasi ah oo lagu laayay saraakiil imaaraad ah oo goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonnaa bayaan rasmiya oo ka soo baxaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlayo howlgalkan caawa ka dhacay muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud oo safar aan la sii shaacin ku aadaya itoobiya muxuu xambaarsan yahay safarka gurgurte warbixin ayaan idinkaga haynaa guddoomiyihii maxkamaddii dilka ku xukuntay culimmadii uu maxamed siyaad barre laaye oo ku dhintay magaalada muqdisho xog ayaan sidoo kale geerida jenaraalkaas idinkaga haynaa waa sidee shaqada warshadda biyaha caafiga samaysa ee ku taalla saakow oo ay bilooyin ka hor duqeeyeen diyaaradaha shisheeye saameyn caynkee ah ayay ku yeelatay duqaynta warshaddan waxaan idiin soo gudbi doonnaa waraysi aynu la yeelanay maamulka shirkadda oo inooga warbixinaya howlaha warshadda sida ay u socdaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada sidoo kale waxaan idinkugu haynaa falanqayn ku saabsan dhibaatooyinka etoobiya ka geysatay gobolka baay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay in dilalka qoyska iyo kufsiga ay yihiin mashruuc ay wataan ajaanib xildhibaanadana mar weliba lagu soo celceliya si ay u hirgeliyaan qodobadaas ayaan caawa dhuuxa idinkugu haynaa عيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyadoo dhammaystiran caawa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhacay howlgal inqimaasi ah oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalka oo ahaa mid fariid ah ayaa waxaa lagu beegsaday saraakiil imaaraad ah bayaan rasmi ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay howlgalkan waxaa faahfaahinaya maxamed daahir cali sow weerar inqimaasi ah ayaa caawa lagu qaaday saraakiil ka tirsan imaaraadka carabta ee qaybta ka ah dowladaha kusoo duulay gudaha dalka soomaaliya weliba dowladdan waa dowladda taageerada badan siisa shisheeyaha afrikaanta ee ku sugan qaybo ka mid a gudaha soomaaliya waxaana bayaan ka soo saartay xarakatu shabaab almujaahidiin bayaanka ayaa u qornaa sida tan ciidamada mujaahidiinta waxa ay caawa fiidkii saacaddu markay ahayd labayo toban saac afartan iyo shan daqiiqo weerar inqimaasi ah waxa ay ku qaadeen xerada ciidamada ee lagu magacaabo goordon oo ah saldhigga ugu weyn ee ay murtadiinta imaaraadka ku leeyihiin caasimadda soomaaliya ee muqdisho xeradan ayay imaaraadka oo ka mid ah cadowga kusoo duulay shareecada islaamka waxa ay u adeegsadaan inay ku tababaraan calooshood u shaqaystayaasha ay iyagu maamulaan waxay sidoo kale ka abaabulaan howlgallada ashhaadala diirnimada ah ee ka dhanka ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed bayaanka ayaa lagu yidhi weerarka inqimaasiga ah iyo ciidamada mujaahidiintu waxa ay si gaar ah ula beegsadeen taliska saraakiisha ajnabiga ah ee ku yaala gudaha xerada ciidamada gordon ee magaalada muqdisho waxaana xilliga uu weerarku dhacayay gudaha taliskaasi ku sugnaa in ka badan labaatan saraakiil oo isugu jira imaaraad iyo calooshood u shaqaystayaal caddaan iyo madow leh oo ay iyagu soo karaysteen bayaanka ayaa looga hadlay khasaaraha gaaray imaaraadka carabta waxaana lagu yidhi tirada hor u dhaca mas-uuliyiinta cadowga ee lagu dilay howlgalka inta aan ilaa iyo hadda xaqiijinay waa toddobiyo toban sarkaal kuwaas oo ay ku jiraan dhammaan saraakiisha imaaraadka ee qaabilsanaa duulaanka soomaaliya gaar ahaan taliyihii ugu saraya howlgalka imaaraadka ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya taliyihii tababarada ciidamada taliyihii sirdoonka iyo taliyihii saadka iyo gaadiidka sidoo kale waxaa weerarka inqimaasiga ah lagu dilay saraakiil afrikaan iyo caddaan ah oo ka tirsanaa calooshood ku shaqaystayaasha ajnabiga ah oo imaaraadku ka soo karaysteen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah bayaanka ayaa ugu dambayntii lagu yidhi wixii faahfaahin intaasi dheeri ah dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha allah howlgalka najaxay ayaa cabdisamed uu laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho waxaana xerada la weeraray kusii qulqulaya gawaarida ambalasta ah oo halkaasi ka daabulaya meydadka iyo dhaawacyada saraakiisha iyo ciidamada imaaraadka carabta ah ee lagu beegsaday magaalada muqdisho howlgalkan ayaa ka dhigan dharbaaxa xoog leh oo soo gaartay dowladda imaaraadka carabta ah oo taageero lixaad la siisa dowladda federaalka iyadoo usoo tababartay ciidamo aad u badan waxaana ciidamadaasi ka mid ah kuwa lagu wareejiyey ammaanka muqdisho ee loogu magacdaray boolis militaro iyaga ayaa soo tababaray oo bixiya dhaqaalaha iyo mushaaraadka ciidankaasi ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo dhanka imaaraadka iyo dowladda federaalka laga helay warbaahinta ayaa durbadiiba talinaysa cabdisamedow in weerarka caawa lagu beegsaday xerada gordon oo ah saldhigga ugu weyn ee imaaraadku ku leeyihiin muqdisho uu sababay khasaare lixaad leh imaaraadka carabta ayaa ah camiil xiriir la leh dowladaha kusoo duulay wadamada muslimiinta sida maraykanka sidoo kale waxaay xiriir wanaagsan la leeyihiin yuhuudda iyadoo sidoo kale imaaraadka dhaqaale ku bixinaya damaca etoobiya ay ku doonayso inay ku qabsato badda soomaaliya oo waxaa la leeyahay waxa ay dhisayaan saldhigga iyo dekedda etoobiya ay doonayso inay ka dhisato lughaye oo ka tirsan badda soomaaliya cadsimada waxaan ka cudur daaranaynaa dib u dhac yar oo ku yimid barnaamijka dhuuxa sababo ku aadan dabagal iyo faahfaahin aan ka raadinaynin weerar caawa lagu qaaday xero ciidamada imaaraadka ay ku leeyihiin magaalada muqdisho wixii tafaasiil ah insha allah wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
xasan gurguurte madaxweynaha dowladda federaalk ayaa safar aan hore loo sii shaacayn wuxuu ugu ambabaxayaa caasimadda waddanka itoobiya adisaba dowladda xabashida itoobiya ayaa xusul duub ballaaran ugu jirta sidii ay u fulin lahayd heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan kaasi oo lagu siiyey badda soomaaliya ilo xog ogaal ah waxay sheegayaan in xukuumadda adisababa ay ku guuleysatay in xubnaha golaha ammaanka waxaa loogu yeero qaramada midoobe ay ku qanciso in kiiska ku saabsan heshiiska badda aan la caalamiyeen balse loo xilsaaro ururka midooda afrika xasan sheekh maxmuud ayaa wuxuu u safrayaa adisababa si uu la kulmo abey axmed kaasi oo ay ka wada qaybgeli doonaan shirka au shirka au ayaa toddobiyo tobanka bishan kulankiisa soddon iyo toddobaad wuxuu ka furmi doonaa magaalada adisababa ee xarunta etoobiya mana la filayo in lagu soo hadal qaado ajenda lagu mucaaradayo tallaabadii etoobiya ay ku qaadatay badda soomaaliya maraykanka ayaa xasan sheekh ku cadaadinaya inuu u hoydo abey axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya islamarkaana hoos loo dhigo xiisada siyaasadeed molevi oo ah kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo diblomaasiyiin uu ku jiro ergey gaarka ah ee washington u qaabilsan geeska afrika ayaa kusii jeeda adisababa warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in xasan sheikh uu maalmaha soo socda tegi doono adisababa kadib cadaadis uga yimid washington qorshaha ayaa ahaa in shirka ururka midooda afrika uu ka qayb galo xamse cabdi barre balse waxaa hadda wafdiga dowladda federaalka hogaamin doona xasan gurgurte maraykanka ayaan halis weyn u arkin heshiis kusheegii itoobiya lagu siiyey badda soomaaliya balse taa beddelkeeda wuxuu khatar u arkaa in itoobiya iyo filla soomaaliya ay ka mashquulaan dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام waa qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa guddoomiyihii maxkamadda dilka ku xukuntay culimadii uu maxamed siyaad barre laaye ayaa wuxuu ku dhintay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee maxkamadii badbaadada dowladii siyaad barre maxamuud geelle yuusuf ayaa lagu magacaabaa generaalkan wuxuu ku dhintay da-da siddeetan iyo toddoba sano jir saddexii tobankii bishii janaayo sanadii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii maxamed siyaad barre ayaa wuxuu kulan la qaatay garsoorayaashii maxkamadihii dalka oo ay ku jirtay maxkamadii badbaadada dalka uu guddoomiye ka ahaa sareeye guuto maxamuud geelle yuusuf maxamed siyaad barre ayaa maxkamadaha faray inay dhaqangeliyaan sharciga xeerka qoyska ee khilaafsanaa diinta islaamka kana horyimaadeen qaar ka mid a culimada siyaad barre ayaa intaas kadib faray maxkamadaha inay dil ku xukumaan cid kasta oo kasoo horjeesata xeerkii qoyska maxamed geelle yuusuf oo muqdisho ku geeriyooday ayaa wuxuu dil ku xukumay culimadii la laayay dowladda federaalka ee uu gurguurta hogaamiye ayaa waxa ay u dhigtay waxay ku sheegtay barordiiq heer qaran ah
سأبقى فخورا بإسلامي فخوراً بإسلامي فمنه ارتويت barnaamijka dhow xawareysiyada qeybihiis hore ayaan weli dhegeystayaal ku guda jirnaa bilowgii bishii sagaalaad ee labada kun saddex iyo labaatanka diyaarada ay leeyihiin shisheeyaha ayaa waxa ay duqeeyeen warshad biyaha caafiga sameysa oo ku taala magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka warshadda oo lagu magacaabo daruura ayaa dhowr gantaal la dhaceen diyaaradaha shisheeye waxaana halkaasi shirkadda kasoo gaaray khasaare saameyn caynke ah ayay duqeynta ku yeelatay howsheeda hadda waa sidee waxaa inooga waramaya cabdulaahi oo kamid ah maamulka shirkadda salaamu calaykum soo dhowo marka hore waxaad warbixin kooban inaga siisaa sidee bay hadda u socotaa howsha warshada biyaha daruura ee magaalada saakow bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin warshada daruur ee biyaha caafiga samaysa hadda si wanaagsan ayay u shaqeyn haysaa warshada biyaha daruuro in magaalada saakow aad ka dhistaan ee baahi caynkee ah ayaa idinku keentay
baahida waxaa nagu keentay inaan warshada daruur ee saafi biyaha caafiga samaysa inaan biyaha safaysa waxaan u sameynay magaalada waxaa laga cabi jiray biyaha webi ayaa laga cabi jiray markaan aragnay baahi biyood oo sifaysan in magaalada looga baahan yahay agaaraheeda iyo degmooyin ku dhudhow aan aragnay aan daraasaad ku sameynay ayaan anagoo ganacsataa isu nimid waxaana ku tashanay in warshad biyaha safaysa in la helo si kastaba geed dheer geed gaaban aan u fuulnay alxamdulilah waana ku guuleysanay biyahaas oo laga keeni jiray kenya badidooda iyo in yar xamarkame la keeni jiray transportation dheeraad ahna soo geli jiray oo biyuhuna dadka lacag qaali ay ku iibsan jireen ayaan arintaas markaan fiirinaya waxaa noo soo baxday inaan warshad biyaha safaysa inaan helno waan arintiiba u kuurgalnay waana ku dahri ayaan ku bixinay dad badan oo kooxa isbahaystay ganacsato ah markaas kabacdi ayaan waxaan ku guuleysanay inaan warshadaas keenno oo ina shaqayso maadaama biyaha webiga wasaq badan ay lahaayeen oo aysan sifaysneen bulshada hadda baahida ay u qabeen inay biyo macaan helaan ma ka zuuliseen maasha allah tabaaraka allah waa ka suulinay biyihii hadda waa ka suulinay biyo macaan oo jirgaama leh oo nus liter leh oo rubac leh oo liter ibar leh ayay dadkii heleen oo qiimahoodana aad u jaban ayay heleen marka guri walba waa laga cabihaya hadda biyahaas waana anficeen dadka waana ka suulin alxamdulilah biyo macaan oo enaf ayay dadku hadda haystaan dhanka samaynta biyaha markaan usoo gudagalno biyaha dabcan warshadiinu waa isla warshada daruuro ee si guud magaalada biyaha siiso inaad biyaha webiga kasoo baxaysaan ilaa ay noqdaan kuwo caagadeysan imise idinku qaadataa biyaha aan isticmaalno hadda oo webi ma isticmaalo waxaan ceel ayaan isticmaalay ceelkii oo xoogaa yar yara cuslaa ayaan macaaneynay marka ceelka ayaa la isticmaalaa waana waa si wanaagsan bay arinteena ku socotaa biyuhuna hadda waa okay xaaladeena marka waa alxamdulilah warshada waxay ku qaataa biyuhu waa diyaarsan yihiin insha allah mar waxaa waaye caagiya warshada la sameynaa qalab loogu talagala yaalo qalabkaasaa la diyaarinaa kabacdina biyihii xiriirrid iyo warshad iyo meelahay soo maraayiin kabacdi macnaha saacado kooban ayay ku qaadataa biyaha waad badashaan oo magaca caafi ayay qaataan ka gadaal markaad soo saartaan dabcan maadooyin ayaad ku dartaan oo dhadhanka biyaha ka bedelaya marka cabirka maadooyinkaas qaabkee baad u maareysaan biyahaas waxaa way annaga markaan samaynay tijaabaan samaynay qaabkii loogu talagalay dad injineera oo loogu talagalay ayaan keenay oo dibadda aan ka keenay oo warshada rakibay oo waxaasoo dhan sameeyey biyaha markaan samaynay waa qaadnay waxaan u dirnay banaanka loo diray dubayo kale loo soo diray waa lasoo baaray ayagoo lasoo baaray oo okay ah xaaladooda okay taad macnaha ayaan soo gudbinay dhowr bilood ka hor warshada waa la duqeeyey yaa idin duqeeyey duqeyntaasi saameyn intee leeg ayay warshadu ku yeelatay waa run waa do xilli aad oo kullay bilooyin laga joogo saddex bishii sagaalaad laba kun labaatan iyo saddex milaadiga markay ahayd habeen saddex saaci bar habeennimo la jooga ayaa duqeyn loo geystay waxaa u geystay dowladda saliibiyada macnaha kenya ayaana ahayd duqeyntaas u geysatay iyadoo macnaha aan dareemayno biyo badan inay ka imaan jireen dhinaca kenya ay ka imaan jireen biyihii ay istaageen markii biyahan la helay ay istaageen ay ogaadeen darteed kulley dad cadowa in naloo soo adeegsaday oo dadkaas muslimiinta horumarkooda la diidan yahay daraaddeed ayaa kulley biyahaas ilaa cid markaas shabaab ma leheen dad ganacsato isu teg ayaa lahaa marka la cadowsaday iyo horumarka dadka muslimiinta la diidan yahay horumarka la gaaray daraaddeed ayaa naloo beegsaday marka saddex bishii sagaalaad laba kun labaatan iyo saddexdayn ahayd xilli habeen saddex saaci bar habeennimo oona ahayd sideed iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ayaa duqeyntaas naloo geystay duqeyntaas qalab aad u fara badan ayaa naga baaba'ay oo macnaha eber noqday isla mar ahaantiiba insha allahu dadaal ayaan bixinay qalabkaas waxaan u dirsanay dibadda ayaan u dirsanay muddo kooban ayuu noo maqnaa qalabkii waa naloo keenay alxamdulilah rabbilcaalamiin warshadii dib ayay shaqo u bilowday marka shaqadeedii hadda alxamdulilah waa okay lacag dhaqaalo fara badan oo kolley meeshaas hanti aad u fara badan oo ilaa laba boqol iyo siddeetan kun oo dollar ayaa warshada markii hore ku jirtay kabacdina markii dambe oo dhibka uu nagu dhacay kabacdi lacag adiga insha allahu sagaashan iyo dhowr kun ah lacag ku dhow ayaa haddana qalab kusoo gadnay sidiiaan warshadii kama aanan fariisin mana aanan cajisin waa kicinay marka waa tan hadda shaqaynayso shaqadina halkii ayaan kasii wadnaa xoogaa culays kalaana gaaray oo xilligii oo biyaha oo fatahaada ilaahay qadartiis bay ku dhacday qalabkii waa la raray oo meeshii biyaha soo galay raritaankii iyo qalabkii la dejiyay haddana qalab iyo waxbaa naga cilowday insha allahu qalabkiina hadda xoogaa isbeer la-aan ayaa nahay isbeerkiina waa sugayna haddana inaan darsano ayadana raritaankii alaabtii la raray xoogaa culays oo xag dhaqaale ah oo jug ayaana soo gaaray haddana iyadii waa ka kabsanay alxamdulilah rabbilcaalamiin warshadiina sida loogu talagalay ayay u shaqaynaysaa waxaana jecelnahay gobolada iyo degmooyinka nagu xiran inaan si deg dega aan biyo u gaarsiin doono haddii ilah yirahdo biyaha hadda masaakow bisaad ku ekeysiin biyaha caafiga mise waxaa jira magaalooyin a u qaadaan magaalooyin badanaa u qaadnaa biyaha baar dheera loo qaadaa waxaa loo qaadaa salagle waxaa loo qaadaa bo-aale waxaa loo qaadaa markuu hadda jidka xiriyan roobabka meel aan marin aan weyne waa gooni waxaa loo qaadaa jilib meelo badan ayaa loo qaadaa hore waxaad iigu soo sheegtay in biyaha qiimo aada u jaban aad ku iibisaan magaalada maraan dhex joogay waxaan arkayay in nus dollar wax ka badan caaga hal litari barka ah lagaa siinayo ka waran sidee buu noqon karaa qof magaalada baardheer oo kale biyahaas lagu qaaday wax faa-iido badan miyuu ka helayaa ama ama bo-aaloo kale lagu qaaday si dhanka kaleeto jirgaamada waxaan dareemayaa in iyaguna ka xoogaa qiimo sareeyaan qaar ka mida magaalooyinkii aan soo maray oo maadaama laba doolar la iibiyo waxaan ugu rajo qabnaa labada doolar oo biyaha la iibiyo horta hal doolar waay biyaha wax lagad hal doolar caaga waay qofka caaga hal doolar uu ku gadanayaa marka uu gato hal doolar uu ku gato caagaas waa qaadanaya hadhowna waa soo ceshanaya caagiya macnaha rahaan ahaan looga haya laakiin biyaha qiimaha labaatan laha lagado waa hal doolar doolarka halka doolaroo kale waa caaga qiimihiisa waay caagaasu marka isticmaalaya biyahan meelaha oo aan nahay dariskan waxaa macquula si biyu ay u socdaan ay suuqgeen u helaan xoogaa transportin yar aan naf lahayn baan ku darnaa meelaha kale marka qiimaha annaga aan gadno wax nus dollar ama wax lamida yar unbay dheeryihiin macnaha kaartoonkii biyaha ah waxaan arkayay caagado cabiro kala duwan leh oo shirkadiina ay gaar la tahay markii loo fiiriyo warshadaha kale ee magaalooyinka qaar ku yaala arinkaasi dabcan waa horumar aad ku tallaabsateen xaggee bay caagadahaas farsamadooda inkaga yimaadaan caagadahaas farsamadoodu waxay caagadahaas kolley waa litir bar iyo nus litir iyo rubac intaasay u qaybsamaan caagadahaasna macnaha qalabkooda qalabkii sameyn lahaa ayaan haysanaa wixii laga sameyn lahaa dibadaha ayaan kasoo iibsanana looga keenaa annaga ayaa dalbano waa naloo keenaa markaas kabacdina qalabkii warshadii samayn leeda haysano annagaa samaysano warshadeena qayb kamid a qaybihii loogu talagay caagagaas ayaa samaysa qayb fururkay samaysaa qayb caagay samaysaa qayb sajalay ka dhigtaa qayb biyahay ku shubtaa intaasoo qayb iyadaa u qaybsanto laakiin caagagaas asal ahaan ayagoo macnaha oo dibadda ayaan kasoo iibsanaa caaga asalkiisu waxaad ku samaysaan halkan mise maadada lagu sameeyaad halkaas ka keensataan maadada lagu sameeya xagga ka keensanamaan caaga intaa lagu sameeya caaga caag jira isagoo ahaad saako ku sameynaysaan caaga soo jira intaan ku sameyna saako ayaan ku sameyna caaga warshadeena ayaa samaysa
ugu dambeyn warshada biyaha caafi ee daruur maxay hiigsanaysaa warshada daruur waxay hiigsanaysaa haddii ilaah yiraahdo mustaqbalka in magaalooyinka hadda ay geyso laftigeeda qayba inay laaman inay ku yeelato oo farac ah ayaan jecelnahay sida jilib bo-aale salagle buulo fullaay ayaan jecelnahay haddii ilaah yirahdo inaan laaman ku yeelano oo iyada ka farcamay oyna shaqayn doonto ayaan jecelnahay oona magaca daruur wadato
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qeybiisa dhex ayaan maraynaa dowladda xabashida etoobiya tan iyo markii ay soomaaliya kusoo duushay gobollo badan oo ku yaala waxa ay ka geysteen xasuuq kala duwan oo aan wax loo barbardhiga lahayn gobolka baay wuxuu ka mid yahay gobolada ay etoobiyaanka sida ba-an ugu gumaadeen shacabkeena soomaaliyeed waxaad inala dhegaysataan falanqeyn waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamaca daadihinaya oo ku saabsan dhibaatooyinka etoobiya ay ka geysteen gobolka baay magaalooyinka waaweyn ee gobolka baay waxaa haysta muddo toban sano ka badan ciidamada etoobiya waxay waaye aragaani xog badan ka hayaan wixii etoobiyaanku ay geysteen muddadii halka ay joogeen xilli etoobiya sida muuqata aanay dooneynin inay dalka soomaaliya ka baxdo oo iyadoo berrigii joogta iminka ay baddi qayb ka midaba ku darsatay oo maamulka somalilan madaxweynihiisa muuse biixi uu u saxeixay qeyb ka mid ah badda soomaaliya indhargaradka barnaamijka nagala qeybgalaya waxaa ka mid a suldaan cabdulqaadir cabdicasiis daadey suldaan cabdirasaaq macalin xasan waxaa sidoo kale ka mid ah sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam oo ah guddoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayadda islaamiga iyo sidoo kale suldaan cabdiwaaxid macalin xasan kusoo dhawaada marka hore idaacadda islaamiga alfurqaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
suldaan cabdulqaadir daadey ayaan ku bilaabayaa suldaan kusoo dhowow marka hore idaacadda islaamiga alfurqaan jasaak allahu khayran waa dhowahay aada iyo aada boqolkiiba boqol n intaas ka hor waxaan leeyahay idaacadda alfurqaan waa idaacad islaami ah aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waayahay waad mahadsan tahay inaguna waa dhownahay gobolka ambaay ciidanka etoobiya ayaa meelo kamid a ku sugan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn si guud haddaad noo soo koobto maxaa ka mid ah dhibaatooyinka laga dhaxlay joogitaanka etoobiya ee magaalooyinka gobolka baay ka tirsan jasaak allahu khayran etoobiya alla horta wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum ghidah waclamuu ana allaha maca almuttaqiin marka ugu horeyso etoobiya soomaalidu aad bay u yaqaanaan wax badan ayaan ka ogaanay haddii ay tahay gumaysiga haddii ay tahay dhammaan la dagaalanka soomaaliyeed weliba waxyaabaha anaga aan ku ogaanay etoobiya amaba aan ka baranay dhowr qeybood ayaan ka sheegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo horta guud ahaan waxaad ogaanaysaa soomaalidu waxay tiraahdaa etoobiya waa cadow soo jireen soo jireenkaas intuu kusoo bilaabmay etoobiya cadowtinimadeeda oo waagii hijirada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam tirada markiis lasoo xisaabinayo ilaa yowmina haada dhib oo dhib kasta oo ugu sii daran waan ka aragnaa gumaysigeeda waan aragnaa lugooyadeeda waan aragnaa jidgooyadeedaan aragnaa haddaad tihiin reer baay maxaad ku sifey kartaan maxaad aragtay waxaan aragnay horta guud ahaan ixtilaal ma ficno gurgaada adigoo ku jiro haddii lagugu soo galo oo haddana la yidhaahdo waan ku maamulayaa dhibkeeday leedahay etoobiya marka koowaad horta haddii aan baay aan usoo degdegin marka hore etoobiya muqdisho magacii u taqaanaa gooni ah anaga xamaraan nidhahnaa muqdisho waan nidhahnaa balcad magacii u taqaanaa jawhar magacii u taqaanaa hiiraan magacii u taqaanaa beled weynaan ka wadaa caabud waaqe magacii u taqaanaa macnaha magacyo etoobiyaanay ula baxeen ula baxeen haa markii dambe waxaa la helay laakiin dad oo gumaysadiid ah oo culimo ah oo mujaahidiin ah sida sayidka oo kale axmed gurey oo kale rag baa la helay magacooda wuxuu noqday markii dambe waa faalsi balcad oo kale taytila u yaqaanaan taytila aduu ma garanaysaa ma ahan wax oo soomaalida ay u yaqaanaan ama ay ku ogaayeen ma ahan marka aan soo daadego haddii la yidhahdo marka walaayada hadda aan joogno baay oo kale lix goobood ay ku jiraan sida buur hakabe oo kale baydhabo sidaas oo kale awdinle sidaas oo kale birdaale sidaas oo kale gansax dheere sidaas oo kale diinsoor intaas horta ay ka joogaan walaayada maadaama intaas ay ka joogaan waxaa jirto dadka etoobiya waxaa lagu yaqaanaa anaga aan ku baranay dilka horta waa lagu ogyahay waa caam dilka iyo gumaysiga waxaa ka daran etoobiya meel alla meeshay ay soo gasho waxaa lagu yaqaanaa saboolnimo iyo isheeg dadka inay dhaqaalo la-aan ay geliso dilka iyo boobka iyo dhac waxaa ka daran waa intaas gaar ahaan anaga oo kale hadda beeraley baana sida qansax dheere oo kale qasax dheere oo kale waxay degan beerihii beeraha weliba ma ahan beero oo ood iyo waxaas le ma ahayn waa beerihii la tabciy loogu talagalay un in lagu beero geleyda oo kale masagadii digirtii wixii la beeran lahaa kulli dadki way cunaqabateeyeen qaar xabaday ku dileen qaarna beerihii unbay u diideen ma ahan keliya qansax dheere buuraha kaba oo kale waxay sameeyeen meelihii ay joogjoogeen waxay ka samaysteen meelo yaryaroo beer ah beer yaryariisay samaysteen beertaas yariistaa waxay ku abuuraan een sida gelida oo kale basasha oo kale waxbay abuuraan waxbay meesha ku beeraan naftoodayba u rabaanba inay inay inay ay uga faa'iidaystaan maadaama dal sabool ay ka yimaadeenoo ayaga ay ahaayeen kuwa aan waxba aan beerin karinoo isheeg oo oo dalkooda uu eber uu ahaa meeshaana ixtilaal iyo gumaysi iyo waxaas ay ka soo dooneen ama ummaddii muslimiinta oo soomaaliyeed ay la soo dooneen maadaama saas ay ahaayeen waxay noqotay etoobiya cadow soo jireen ah marka beerihii dadkii inta la wareeganaya iyaga tabcanayaan beerihii dadka ayagaa la wareegay way tabcanayaan qansax dheeroo kale soo hadal qaada beeraha ma dhex degan yihiin mase waa uun u diidanoo waxay yidhahan lama tabcan karaan kuwa ayagaa degan sidii ayagoo leeyihiin oo kale way soo ooteen saasay usoo wareejiyeen ayaga ma iskale kow haddana waxay diidayaan meelahaas xawligeeda iyo meel ayada u dhow dhow in la yimaadana way diidayaan oo beerihii ayaga u muuqdaan lama tabcan karo lama tabcan karo ilaa intee marka beerahaas la haystaa ilaa kilomitr ii sheeg ade toddoba kilomitr isku weer way noqon karaan ilaa toban kilomitr sideed kilomitr toddoba kilomitr waxaa inta markay degan yihiin ronday sameynayaan way baxayaan ilaa meelihii ayaga ay degnayeen xeradooda wixii u dhow dhow ee shacabkii muslimiintii ahaa oo ay rabeen beerahooda inay tabcadaan meelahaas ay joogaan kulli way u diideen meeshaas oo dhan wayna ka eriyeen aad baad umahadsanta waa kusoo noqon doonaa insha allah suldaan cabdirasaaq kusoo dhawow adiguna idaacadda islaamiga alfurqaan
idaacadda islaamiga alfurqaan jazaakum allahu khayran eed iyadaan dhow maxaa etoobiyaanka aad ka dhaxasheen maxaa dhibaatahood kala kulanteen muddada tobanka sano ka badan oo ay joogaan walaayadan islaamiga ee bay bismillahi raxmaan raxiim horta etoobiya mayb waahaha amxaara yaa ankasaan un horta marka koowaad ilaahay khalqijay haa an naxariis doron horta etoobiya xaasidiingu dadna arxan dorong oo naxariis dorong iyu mayba arhaanahi walam amxaar wayka amxaaraha ma inin naxariis dorin hiba laraa lanki naxariis doro laka aragu mayba la arhay lanku lam amxaare agu kan baa la arhay etoobiya waa dad wasakh e oo xaasidiin e faqri dil mayba laka aragayhi wal bini aadan bini aadanimada ku baxsan oo dhaqan xumo e mayleyka aragni etoobiya leyka aragni baydhabo kalaad war ka haysaa dinsooro kalaad war ka haysaa meesha la yidhaha qansax dheere maxaa waxyaabihii dhibaatooy geysteen ee aada xasuustay ugu darnaa etoobiyaanku dad culimo ayaanoo dhammaayeen dad masaakin e balaan a dileen mayl arhay dad waayelin e isku socdo yaxbad bilaashi aanka dhowaan yaa dileen dad culimo aho isku socdo yaa mayl arhay isu kamin iyo kijaraan baal isku socdo jid isku socdo ahaaye yaa aragaan yaa dileen dad gaaljar xoololey e oo isku socdo guuraw yaa xabadka fureen baabuur socdo yaa mayl arraa isu yaa xabadka dhoon baasuuka ka dhoweenay yaa mayl arraa isu yaa baabi'iyeen qofkii oo jinoolka oo maskiin oo isku socdo oo jinoolka aragti oo kale isku wareegow ma dhaafayaan dilaayaan dadka waalan macnaha haa dadka waalan dadka waalwaalan oo kale oo magaalooyinka isku socdaw xarodiga oo kale meeloo meelba xadad xadxadba aan lahayna isku socdaw xarodiga oo kale baaliya oo kale hadduu isaha maru mayl arraa isu dilaayan xabada isaga dhufanaya xabada ka dhawaayan haa mayl arraa isu wal i dhaafayan male balaanga dileen ari dad culamo ahoo isku socdo yaa dileen xooliley oo socoto guurasu yaxbad yaanoo kufurin ana adeerraday lama ah yaa dileen maalinta iyo qasax dheere galaayan ma isla maalintaas lama doqool awaayeliin eh oo geeljiryaal eh oo adeerraday ah oo reerbaadiye ah oo reerbaadiye ah yaa lamadaba mayl arraa bannaan yoo ku socdaan yaa yoon mayl meel dura ay ka jiraan yaxbad ka furan marka labada nin meeshay ku geeriyood meeliyaa ka dhimadeen haa qolooyin maamul ahoo soomaaliya la socda etoobiyaanka ma u tagteen may tidhahdeen nimankan dhiig bay naga qabaan etoobiyaanka heyoo dhagala koreehe nimankaas etoobiyaanka nimankan oo murtadiinta eh soomaalida eh meelarow mayb waahaha waa dad oo garabjo ilahay toos unkubahiyu etoobiyaanka xataa iyo waardiga inqiino oo difaaca kor iyo inqiin xataa dantio miinsheega koraan yoo xataa ruuxdiyo oo nimanka murtadiinta xataa ma dafaacaw hooyo lahaweerro xataa mahangurmudaaw kan guddoomiyaga e hoo la dilaaw is aragaw xataa habadlaka furohaba mahangurmudaayeen etoobiyaanka soomaali soomaali layn ata xataa kuwa ridida e iyo dadkan mujaahidiinta e meeshaal jeel hooba mujaahidiin xabad hagridu may kugudsideen murta ridida yaa kridaayeen macnaha waxay ka aargudanayn haddii xarakada shabaab mujaahidiin soo weerarto waxaad leedahay waxay ka aargudanayn kuwa iyaga la shaqeynaya haa dadkii yoo la shaqeeyay oo la roogi yaa mayl arhay soo askartahayan iyo yaa ku gudadayan yaa dilayan gudoomiyaha mayl arhay soo la weeraro oo meeliyo la roog ma difacayan askarta kale kusii daronto mayl arhay isu soomaali may arhan unu soomaali soomaali layn ata soomaali misharkasan hal xaba hobal hagridu wali aragayan oo shacab ah oo soomaali oo socdo xabadale ka furaan dilaan lay waya marka dad xaasidin ah oo dadka dad oo dad xun ah waya waa kusoo noqon doonaa insha allah eh, sheekh ibraahim shaacirulislaam eh, soo dhowow adiguna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير ولي عبد الله ee, waan kaaga mahadcelinayaa soo dhoweynta aad igu soo dhoweysay idaacadda islaamiga alfurqaan jazaaka allahu khayr waad maqlaysa salaadiintii kaa horreysay maxaa laga dhaxlay joogitaanka ciidanka etoobiya dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka baay oo deegaankaaga ah ama aada deganta intaanan gudagelin waxaa laga dhaxlay joogitaanka ee walaayaadka ay joogaan khaasatan walaayada bakool iyo baay ay joogaan waxaa laga dhaxlay intaanan gudagelin horta etoobiya waa dowlad gumaysi dowlad gumaysi doon ah dal annaga nagamid ah nagamid ah iyo dad annaga nagamid ah ayay horey u gumaysanaysay sida soomaali galbeed soomaalida lagu magacaabo ee gumaysi bay ku jirtaa dhibaato fara badan bay u geysteen waxyaabihii taariikhda markii la xuso laga soo bilaabo manelaq iyo xayli salaasi mangiste iyo malla zanaawi iyo xayli maryan iyo eh, gaalkan oromiga ah ee hadda joogo abey axmed oo hadda uu rabo inuu gumaysiga iyo waxyaabihii ay ku dhadhabayeen madaxdii ka horreysay inuu hadda ka dhabeeyo oo hadda ku taamahayo oo riyadoodii inuu hirgelisho riyadoodii hore oo naga soo bilaabo manilaq iyo xayli salaasi iyo xayli maryam mangiste ee iyo mali zanaawi wax ay ku riyoon jireen inuu hadda ka dhabayo asaga oon looga dambeynin uu hadda ku dhadhabayo oo ku riyoonayo in dhulka badda iyo beriga iyo dhaqaalaha uu soomaaliya uu la wareego oo uu ku darsado soomaaliya maadaama uu hore u gumaysan jiray ee qiibtan waqoo ee galbeedka inta kalena uu ku darsado uu hadda ku ku taamayo marka taas waxay ku tusinaysaa soomaaliya horta waa eh, etoobiya waa dowlad gumaysi ee dhibaatada ay u geysteen soomaaliya galbeedna waan ognahay markaan kasoo tago midda iyada ah ee dhulkan hadda ay joogto inay gumaysi tahay waxaa ku tusinayo ee magaalooyinka ay joogto meel walba oo laga xukumayo magaalada sida ceelboorada oo kale iyo koontaroolada waaweyn ayadaa haysato qofku hadduu haysto maogtahay ceelboorkii wuxuu soo galayo magaalada iyo wixii ka baxayo hadduu isagu koontaroolahayo soo isagu ma haysto iyo koontaroolkii kale oo magaaladii la- laga soo baxayo lugtii looga baxay hadduu isagu maamulayo gacanta ku hayo soo isaga haysta wadanka gumaysi ku jira soomaa marka inta hadda la sheegayo magaalooyinka oo dhan oo noocaas waaye midda kale sida hadda walaaluhu ay sheegeen etoobiya ma kala jecla midka shabaabka ah qoriga wata iyo midka ku hoos nool ee ayadu daayaqaadka u ah iyo midka kale shacab ahaan meesha ay joogto ugu nool uma kala duwana daaniqaad maxaad ka wadaa dariiqada waxaa kuwa kuwa kaba qaadka u ah oo ayagu ku adeeganayso oo dhahayo dowlad baa nahay ee saaxiibadeena etoobiya walaalaheena dhahayo oo annaga wadanka dowlad u ah ayagun waana caawinayan kuwa dhahayo wa ma caawinaysa waa ku shaqaysanaysaa maxay u kala jeclaaweysa maxaa yeelay ayagaaba dhahaya waa saaxiibadeen waa walaalaheen waa rabnaa etoobiya waana jeceshaha iyaga dhahaya marka hadday iyagu sidaas leeyihiin etoobiyaanku maxay ku nacayaan oo nimanka saas u jecel iyo xarakada shabaab almujaahidiin oo la dagaalamaysa ay isku mid uga dhigayaan waxay uga dhigayaan eh, waxay rabaan nimankan horta ayagu ma ogtahay waa salansaalkii ama jaraanjaradii lagu fuulayo dalka qabsashadiisa lagu fuulayo Eh, marka maxay maadaama ay ogaatay nimankan oo ay hoosta gashatay oo ay milkisay oo gacantooda ku jiraan dandamaxumadooda ay ogaatay ayaa waxay rabtaa marka kuwaan ayagu waaba marka dandamaxumadooda ay ogaatay gacantay ugu jiraan ma ogtahay kuwaan kalena waaba iska shacabo waxay rabto ayay ku samaynaysaa gurigay rabto ayay gelaysaa gabadhay rabto ayay gacanta qabsanaysa oo garacaynaysa ama kufsanayso Eh, odayay rabto ayay iska dilaysaa kamana hadli karaan sidaas sababta sababteeda marka haddii un qof un ay yax wax yar ka dareemaan inuu khiirid ama xoogaa un aadhifid ku jirto ay dareemaan halkaasay ku dilayaan kuwana kama hadli karaan waxaa leeyahay ay waxaa lagu handadayaa wallaahi adiga eh, halkan baa dhig- baad dhigaysaa xilka ma ogtahay waa is azilaysa haddii kale waa kaa takhalusaynaa laleeyahay kan kale hadda waaba qoribu kus u hoosoo haysta waaba dilayaan shabaabka ma ogtahay waaba iska ilaalinayaanba oo Marka- maaragtay waa nimankii da- eh, jihaad ku jiro dagaal kula jiro jagaal kuwaas kula jiro marka taas waxaa tusinayso baydhaba dhexdeeda ayaa qarax lagula beegsaday mujaahidiintu ay ku beegsadeen yay la beegsadeen kuwa ethoobiyaanka ay la beegsadeen ayagoo magaalada ka adeeganayo ayay qarax la beegsadeen mujaahidiinta goormee mar adigu dhexdaas hadda taariikhdii ma hayee isla markaas wax allaale wixii oo dhaqaaqayay ee habad la dhigeen
shacabka meesha jooga shacbi meesha joogay ganacsata ha ahaado ama nin ha iska socdo nin gaari dameer kacayna ha ahaado nooc walba uu yahay oo ishooda qabatay ay habad la dhigeen qole oo isku sheegayso odayaal inay yihiin oo deegaanka ay wax ka yihiin ayaa ku andacooday ama eh, ku mana sheegtay oo dhaheen maxaa shacabka u laysay eh, argagixisa haddii wax kugu soo tuurtay say ugu jawaabeen anagu ma kala naqaana idinka kala saara anagu soomaali isku midub waay laba kun ayuu soo bixiyey kun i kun adigu ma kala saari karta may sidaasay ii kala yihiin adiga kala saara aw diinle oo kalaa la ogyahay dad meel joogo oo qur-aan akhrisanaya nin xanuunsan oo qur-aan ku akhrinayo ayay intay duuleen ayay meesha tageen bay dad ku laayeen oo abriye ah oo aan birigmegeeda waxba geysan duleedka banaad eh, berdaala ayaga oo soo socdo dhinacan baydhabo u soo socdo oo qoraxda ku gaabatay ayay meel dhufiisya ka qo- ka qoteen habeenkii waxaa soo galay nin baadi raadsanayo oo geeljir ah intay aangeri luqunta qoorta ka geliyeen ay ku ciijiyeen bay ku dileen xarigii kuma jeeda xarig ha kuma jirin ku ciijeen saasay ku dileen markii ay meeshii ka dhaqaaqeen oo isaga tageen kadiba meeshii laga soo qaaday niidkiisa laga soo qaaday meel u dhow eh, jurow la yihahdo oo furow markii laga baxo dhinaca dinsoor loo socdo eh, jurow meel yihahdo meel u dhow ayaa qarax kula beegsadeen mujaahidiinta nin beeraley ah oo yeemba haysto oo beer abuurayo oo ay u jeedaan yay intay soo qabteen eh, maxaa nin beeraley ah oo beer abuurayo oo abuur iyo yeemba haysto ayay soo qabteen meel god bay u qodeen intay isku xireen oo isaga oo dhan isku lalaabeen ayay meeshii madax u geliyeen saddex beri waxaa loo malaynaya marka dadkii waxay u maleeyeen inay horay u wateen oo ay qaateen oo oo dinsoor la la aadeen markii kuwa murtadiina la socday baa la weydiiyey ninkaasaan la-nahay war nimankii inay qaadeen ninkaas in kale baweydiiya waxay dhaheen maya nimankaas waxba ma keenin meesha markaasa meeshii la aaday duurkii loo foofay isagoo oo meel madax inta god a loo geliyey oo ku kududan oo laba beri kadib a laga soo saaray oo ciid ku jiro oo meyd ah oo mayd ah oo isku xirxiran isagoo dhan oo mayd ah ah laga soo saaray Eh, mar kale tufka markii ay meesha saas ugu dhaqaaqeen tufka meel yaraa tuulo intaan intaysan gaarin ayaa qarax lagula beegsaday haddana markii ay magaalada gaareen tufka ay gaareen wax allaale wixii ay meesha ku gaareen bur bay la dhaceen nin aniga qaraabo nahay oo cilmi adeer nahay baa xabaal uga jiray isla markaas dhaawacii meeshuu ka qaaday ayuu u dhintay hawaal u galay macnaha m- ul bay ku dileen mise bud burbay la dheen iyo buurtkay kula tunteen iyo qoribaadkiisa laakiin xabad kuma dhufanin marka jugtii u dhin jugtii u dhintay haa dhiigbu ma taqay kadibna sidaasu ku dhintay ma loogama dambeyninba saasuu ku baxay marka etoobiya waxaa laga dhaxalay oo joogitaanka walaayadan walaayata kale oo adigu aada og tahay oo la socoto ee wax lasoo koobi kara ma aha meelta hadda uu sheegay walaalka oo qasax dheer hadduu beer buu sheegay isaga ma ogtahay ceel bay ka qoteen ceel riig intay la yimaadeen bay riig ka qoteen ma awowgooda iska leh maqan saxdheera etoobiya ceel iyadoo ay leedahay u waqdan yahay beeraha ay fa ku fadhido horta waa siddeetan beerood oo salaax ah in kaloo lamid ahna badran laguma beeri karo loomana dhowaan karo iyadoo sidaas tahay ce- ceelka waxay ka dhaasan jireen oo magaalada ku yaalla oo baayiburjaadka ayay ka dhaasan jireen markii qaraxyo badan lagula beegsaday oo mujaahidiintu dhowr badan joor lagu weeraray ayaa waxay sameeyeen riig bay u yeerteen oo loo keenay xarir dhexdeeda riig ka qoteen qabiil soomaaliyeed marka meel uu asigu een, degan yahay qabiil kale uu ceel ka qoto ama beer ka fash inta ku duulaana eber laysaga dhigi jir maxaa keenay in etoobiya qansax dheer ay ceel uga qodan yahay qabiilka meesha degan uusan ka dhidhin wallaahi meel dabqashada iga taabatay hawshaas waa hawl aad dabqasho u leh waa sidaa u sheegtay oo qabiilka qabaa'ilada weliba dhulkan khaasatan dadka dhulkan ba- baay degan dhulka iyo beeraha iyo ceelasha aad isku qabqabsadaan wax badan dhibaato badan uga dhex dhacday waa macal asaf marka iyada oo laga shellay qabo haddana middaas waa mid ilaahay qadaray ee dadkii beerahaas iska lahaa qahootiyay aadeen qaarna meelo kale ee, oo ama harqaan ah oo beerba aan ku jirin looga talgay ama gowraar ah ayay wax ka doonteen Ee, marka arrintaas waa arrin aniga keligay su-aashaas ii taalla maaha arrin si guud in loo falanqeeyo kale oo wa- si kale u baahan waa arrintaas laakiin arrin dabqashadeeda leh oo macal asaf laakiin waa ka shalaynaya Ee, laakiin kolley waxaa u sabab ah waa ragga hadda socdo oo mujaahidiinta oo la dirirahayna waa dadka deegaanka laakiin qaar oo mm, nimankan daayaqaadka ah ay u tusahayaan inay dadkan eh, dowladnimo u wadaan oo ku caawinayaan oo wadanku horumar iyo barwaaqo gaarsanayaan oo maxay ahayd gumaysiga ka dambeeyo ayaa niman um, sidaas ayaguna ku dayaday ayay ayaa dadkaas u suurtageliyay ma ogiya dadka oo dhanna raali kama wada ah waa waxaa dagaalamahayo leylan wanahaaran la taagan oo ceerkii ay ka dhaansanayeen intay ay naf u diiday oo keenay inay meeshaas ay ceel ka qotaan waxaa ku kasbay waa raggii dhulka u dhashay iyo oo dadkii deegaanka lahaa waaye kuwaas een haddii waxaa laga yaabaa inay yihiin eh, shakhsiyaad mujaahidiinta ka tirsan rag mujaahidiintu een qabiil gooniya ma laha dhulkaagii inta beertaadii la- etoobiyaan dego ceelna ka qoto adna aada qaxooti aado arrintaasu sow ee dhinaca soomaalida gunnimo kuma ahan etoobiyana soo faa'iido ma ah waa gunnimo wax badan waa sheegnay dadku in badan waa ku buraarujinay waan u iftiininay laakiin eh, kolley weli weli arrinta ayada ah ee saan ugu qabsatay iyo see ku dhici karta Eh, kolley ciddi aniga iyo ilaa fikirka ah waan isweydiinay laakiin dad badan oo aan isweydiin way jiraan marka arrinta ayada ah waa arrin eh, u baahan eh, in wax badan dadka la wacyigeliyo oo loo sheego la buraarijiyo nimankaa inay gumaysi yihiin hataa weli waxaa jirta dadkii meesha ka qaxay oo dhulkaas ka qaxay ama dhulka lamidka ah sida berdaale iyo awdiini iyo baydhabo iyo dadkii ka qaxay oo aaday xerooyinka ethoobiya hadda dhexdeeda ku yaala ayagaaba nooga waayay aragsanba hadda waxay ku qabsaday meeshaas ee guryaha dhexdooda ayaa waxaa loo soo dhigayaa ee, maxay ahayd condom waxa la yidhaahdo ee, waxaa ku shaqaynaya hay-ado laleeyahay xuquuqul insaanka ninkii inaagta la isku dirayaa ninkii la rabana waa la dilaya kii la rabo waa la la xirayaa kii la rabo waa la gadanayaa gumaysiga ayagaaba hadda waaye arag nooga ahba isagoo macnaha ma etoobiya iyo qaxootihaan uga aadeen dadku etoobiya qaxootiga aan u aaday sudan cabdiwaaxid ayaan siinayaa ee, kusoo dhawow adiguna idaacadda islaamiga ah alfurqaan etoobiyaanku dadka deegaanka marka laga soo tago kuwa ay dilaan ma jiraan dad ay xirxirteen oo xabsiyada ay geysteen oo ama ugu jira ama ay dalkooda u qaadeen itoobiya arxama leh naxariisnama leh way ku ogna odugtamanayn dhahoytu laakiinse ma ogina soomaali iyo iska saayan laakiin soomaalidaiyo ka saayan haddaan roon saanan aragaw itoobiya naxariisma le se haddaada dheegasi ceela kugu odan qasdheer ceelkaas bulshada meel wuxuu ku reebay wuxuu ku dhaadhiya niman aada qaata ah oo murtadiin aan sheegana in ceelka ninka beerole linku tabaw itoobiya walyar ruugasu barnaamijkaas raqigoodi ceelka xaaladiis hoosaa marka umarsan goormee la qodo ceelkaas ceelkaas waxaa la qoday labada kun iyo labaatankii ama labada kun iyo labaatankii wa ceelkan iyaga u qoday mashaariicda waxaa bixiyey kuwa isku sheegaya wasiirka bi- macdanta iyo biyaha mid ay leeyihiina bixiyay ceelkaas su-aasheeda haddaa usoo noqoto dadka ay xerxirtaan ma laga daba tegi karaa ma la soo degi karaa mise waaba nimanaan loo dhawaa karin maya maya etoobiya ninkii ay qabsato iyadaa soo daynaysa haddii kale way dilaysaa kama daba tegi karaan waxna ma dhihi karaan kuwa askartooda oo murtadiinta la shaqeeya naftarkooda xag uma tegi karaan eeyaa ka karaama badan eeyaa dadka odayaasha ahoo deegaanka ma karaameeyaan mise wax u dhawaa karaa male oday iska dhaafa midka iska sheegaya dowladda wakiilkii meesha ugu ah ma uu tegi karo oday kale iska dhaafa warkiisa kii meesha tagana waxay u qabaan bajaajuus iyagu ja- jaajus ka ah waaba xirayaan midkii mas-uulka isku sheegaya oo meesha hadda joogo maamulo ka ah way xirayaan hadduu u tago marka arxanba ma laha iyaga aqoonna ma laha garashana ma laha eh, ma laha wax xishood la dhahaya etoobiya ma laha iyo isgarasho iyo is wada shaqayn waxba ma taqaan etoobiya waa cawaamiin oo khaa'imiin ah soomaali nacaab iyo is- muslim nacaab ku jirta waa iyaga Een, waxbaa laga faa'iiday noo wadaanay lahaayeen maamuladan ee wax fa nimankan ka barbar dagaalamaya etoobiyaanka ee oo kasoo barbar dagaalamay Ka- ka gadaalna ee qaarkoodba maamullo een, meesha ka dhisay maamuladaasoo etoobiyaanka qudhooda ay wax ka dhiseen waxay lahaayeen een, horumaray noo wadaa culaysay naga dul qaadaysaa maxaa laga faa'iida waaye waa kuwa lahaa shan iyo toban sano ka hor iyo toban sano ka hor waa kuwa lahaa nimankan oo ayaga lahaa etoobiyaanku faa'iiday noo wadaane waa kuwa soomaalida la shaqeyan ka hadlaya maxaa laga faa'iida wax faa'iida ay sheegayaan ma laha kuwaas faa'iida ma maxay noqotay faa'iida dhaan dabagaallo ma taqaana dhaan dabagaallo waa faa'iida laga do- laga doonaya etoobiya dhaan nin da- dhaan dabagaallo u dhaamiyey ma biyu keena ninkii etoobiya faa'iido ka raadiyey waa sidaas waxna ma keenaayo iyagaa babaahi socotaa oo injirey ah oo dhibaato ku jiro ma sheer ma qaataan ku filan iyagaaba hadda soomaalidan waxooda ay hadda boobkan i dhacan ay ku nool yihiin waad ogtahay inay fiidiyowga iyo waxaan i- taleefanada soomaaliya ay ku barteen hadda ma yaqaanaan taleefanada soomaaliya ay ku barteen nin taleefanba aan aqoon iyo kaar sii la isugu shibaayo hadda aan aqoon maxaad ka raadinaysaa walaal hay suldaan daadey een, waad maqlaysaa een, gebagabadii ayaanu ku dhownahay maxaad een, kula talina dadka soomaaliyeed ku dhegeysanaa kol haddaan aragno etoobiyaanka cadowtooyadooda dilkooda dhaawac ay geysanayaan beeraha ay isaga fadhiyaan maxay tahay waxa ummadda soomaaliyeed loo dirayo fariin ah
jasaaka allahu khayran ee dadka soomaaliyeed horta marka koowaad etoobiya ma yaqaanaan inay ogaadaana la rabaa waxyaabaha la rabo in laga ogaado waxaa ka mid ah etoobiya waa yuhuudda geeska africa yuhuudda falastiin say yeelaysa ma arago yuhuudda falastiin say yeelayso dhinacan soomaaliya saasay ka tahay soomaaliduna hal shay waa inay ogaadaan soomaalidu hal shay waa inay ogaadaan soomaaliga muslimka ah mujaahidka ah ama soomaaliga aan mujaahidka ahayn xataa gaalka ah mujrimka ah munaafiqa ah weliba ayada taabac u ah ma kala taqaano etoobiya intaas keliya way ogaan la-yihiin horta soomaalidu maxaad ku caddayna waxyaabaha aan ku caddaynayo dilka hadda lagaaga sheekaynayo soo maqlin warka hadda intuu socday dadka la dilayo waxaa ka mid ah mar alla markii weerar uu dhaco haddayna waa lagu sheegay walaalkan waa kuu sheegay mujaahidiintu markay soo taabtaan intay cararaan ama qoryahooda ay qaataan waxay sii dilayaan kuwa ayagu u dhow dhow oo murtadiintay sii weerarayaan xitaa guddoomiyaha oo deegaanka ay ku magacaabaan oo soomaaliyeed meesha uu joogay oo weliba ayaga taabac u ahaa kaas laftarkiisay dilayaan shaacirul islaam ee noo soo gebagabay maxaad leedahay ummadda soomaaliyeed fariinta u dirayso waxaan leeyahay eh, k- anoo kelimad raacsanayo kelimadii aada weydiisay walaalka oo faa'iidadii ay sheegayeen maxay noqotay faa'iidadii waxay noqotay ha macnaha een, nimanka etoobiyaanka la shaqeynaya waxay lahaayeen faa'iida Faa'iido Etoobiya- noo wadaan.
etoobiyaanka faa'iida noo wadaan faa'iidadii waxay noqotay in eh, ay baddi ciidan loo soo tababarto oo maraakiib lasoo iibsado oo baddi la- lala wareego oo la qabsado markii ay ka hadlaan la yidhaahdo eyga iyo doonfaarka iyo maxay oo wax aan loo celinayn in loo celiyo horta faa'iidadii taasay noqotay oo ayagu aan maanta wax ay yihiin yihiin agtooda ku yihiin aan la arkaynin oo etoobiya ay leedahay baddiyaan la wareegayna badiyaan la wareegayna cidna iga nagama horjoogsan karto oo ay cadaysanayso banaanka la taagan tahay intaas marka waa soomaalida marka waxaan leenahay oo u sheegaynaa ethoobiya eh, wax idin maqan ma jirto dowlad idinma maqana xasan gurgurtu idinma maqana eh, xamse cabdibar idinma maqana ayagaaba la haysta ayagoo hadda badooda lala wareegay oo warkooda le ayaa haddana loo fadhiyaa safiirka wuxuu fadhiyaa villa soomaaliya u fadhiya marka maxaad leedahay dadka soomaaliyeed halka waxaan leeyahay mujaahidiinta hala garab istaago etoobiya hala iska dhiciyo gacan biran ha lagu qabtaan leh aad baad umadsantay kuwaas waxay ahayn qaar ka mid a salaadiinta soomaaliyeed u warramaya idaacadda islaamiga alfurqaan
إكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay sida aadba ka warqabteen maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa laga soo calaamadeynaya kiisas aad ay dadweynaha uga naxeen kaasi oo ku salaysan islaynta qoysaska iyadoona ah tan iyo bilowgii bishii lasoo dhaafay magaalada muqdisho laga diiwaangeliyey kiisas aad u tiro badan oo arrimahaasi la xiriira haddaba kiisaskan xaggee bay salka ku hayaan xildhibaan cali xaaji oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegaya dilaalka qoyska iyo kufsiga in ay yihiin mashaariic ay wataan ajaanibta kuwaasi oo mar weliba ku cadaadinaya xildhibaanada inay ansixiyaan shuruuc qodobadaasi la xidhiidha
arrintaa inagu soo noqnoqotay eh, toddobaadkii u dambeeyey toban qof oo family ama caylada mid la gubay iyo mid la dilay iyo mid la midiyeeyey iyo mid eh, dee waxaan laga sheekayn karin arrintan argagaxa leh ee inagu soo korodhay eh, familiga ama cawaayilka ku dhacaysa waxaan u aragnaa runtii arrin abaabulan Een, arrintaa uma aragno arrin iska dhacday oo xaadis ama arrin si dabiiciya u dhacday runtii uma aragno waxaan u aragnaa arrin abaabulan oo la soo abaabulay oo family iyo cawaayil- ca- maxaan ku dhaha, cawaayilka lagu soo qaaday oo ujeeddadeedu tahay in wax la marsado waa ogtihiin sharcigii kufsiga sharcigii jinsiga ee liitay arrintii xumeed oo qoomuluudka ahayd ee halkan kaga hadalay a- waxbaa riixaya waxaa la doonaya in wax liita layna marsado oo marka ay dhibaatadu badato ee intaasoo xaas la gowraco ee intaasoo nin la gubo ee intaasoo nin xubinta taranka laga gooyo ee xumaantu ay faraha ka baxdo la yidhaahdo waxaa u baahan tihiin sharcigii kufsiga kaasaa idinka dhimanaya kaa marsada arrintaasaa dabada ka riixaysa waa arrin la soo abaabulay ma aha arrin ka dhacday soomaalida noloshooda intii ay jireen waxaan oo kale wax la arkay maaha waa wax eh, abaabulan oo qorshaysan oon cidna ka qarsoonayn kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cali xaaji oo horey u saxiixay shuruuc ka soo horjeeda sharciga islaamka oo liddi ku ah dhaqanka dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale dalka barnaamijka dhow waxaa wareysiyada dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa ka nimid lamid intaan dib u kulmi doonnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي